xanuunka loo yaqaano shuban biyoodku waa mid dhibaato badan ku haya dadkeenna gaar ahaan dadka aadka u nugul ee barakacayaasha oo deggan meelaha ay nadaafaddu ku yar tahay iyo weliba iyagoo aanan helin biyo nadiif ah sidaa daraaddeedna wajaho dhibaatooyin ay ka mid yihiin xanuunka loo yaqaano shubanbiyoodka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowlad goboleedka jubbaland ayaa dadaallo kala duwan samaysay goobaha inta badan ay ka dhashaan xanuunka shubanbiyoodka ayay wacyigelin iyo dawooyin ka samaysay haddaba wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowlad goboleedka jubbaland injineer axmed ismaaciil garas ayaa ka warbixiyey meelaha ugu badan ee xanuunka loo yaqaano shubanbiyoodka uu ka yimaado iyo goobaha inta badan uu ka dhasho xanuunkaasi anuu wasiirka caafimaadkaan ahay meelaha ugu badan oo uu ka yimaado shubanbiyoodka waxay ahaayeen ay meelahan ay degan yihiin dadka soo barakacay iyo iyo meelaha hay-adaha macnaha deegaanada la xidhiira shubanbiyoodka ugu badan baa ka imanayay dhibka ugu badan baa naga soo gaaraya oo mar walba gurmad unisefta nafteeda dan baa ugu jirto dadkaanu gurmadka weydiisanna mar kasta oo uu dhaco shubanbiyood ayay kow ka ahaayeen oonu abaarta ugu yeeranno oo aanu malnutritionka ugu yeeranno oo wixii dhiba yimaada aan ugu yeeranayna marka qayb bay ka xalliyeen badan oo ah inay dadku biyo nadiifa helaan horta ilaahay baa mahadle haddii biyo nadiifa laga cabayo i d bski ama ceeljaalle iyo yontooy iyo meelihii dadka shubanbiyoodka ugu badnaa na dhibi jiray biyuhu waa nolosha bini aadanka biyona lagama maarmo laabudda qofkii biyuu ama wax ku karsado ama ha cabo ama wax ku mayrto ku nadaafsado dharka ama wax kale ha u isticmaale biyo lagama maarmo si kastaba ha ahaatee biyaha nadiifka ah waxa ay kaalin weyn ka qaataan inay yaraadaan xanuunnada kala duwan ee ka dhasha biyaha wasaqaysan oo uu ka mid yahay xanuunka loo yaqaano shubanbiyoodka sida uu ka dhawaajiye wasiirka wasaaradda caafimaadka jubbaland